Wasiirka Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Jubbaland oo ay weheliyaan Wasiirada Wasaaradaha Howlaha Guud, Biyaha, Kalluumeysiga, Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Beeraha iyo agaasimayaal ayaa dhagax dhigay Kanaalka Waraabka Beeraha Buula Bartire ee Jubbaland. Mashruucan ayaa waxaa iska kaashanaya Wasaaradda Qorsheynta Jubbaland, Wasaaradda Beeraha, iyo Wasaaradda Maaliyadda Xukuumadda Federaalk Soomaaliya. Wasiirka Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Jubbaland, Geele Moxamed Aadan ayaa ka warbixiyay muhiimadda kanaalkan.
waxaan maanta halkan ku dhacdhigaynaa annagoo ka wakiila madaxweynaha dowladda jubbaland mudane axmed maxamed islaan iyo dhammaan xukuumadda kanaalkii weynaa ee luglow area ee buulabartire oo loogu talagalay inay ka faa'iidaysato ugu yaraan labaatan kun soddon kun oo qoys oo soomaali ah hadday tahay beero hadday tahay xoolo hadday tahay cabbitaan hadday tahay nolol magaalo muddo badan baa kanaalkan lagu qariibay shan sannadood baan daba joognay ilaahay baa ku mahadsan inoo suurogeliya maanta in shaqadiisii maanta la dhagax dhigo oo la bilaabo waxaan leeyahay hambalyo waxaan rajaynaynaa kuwo kale oo isaga la mid a ama ka sii baaxad weyn in dalka laga hirgeliyo wasiirka wasaaradda howlaha guud ee jubbaland cabdiwahaab axmed ismaaciil ayaa beeraleyda deegaanka ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan kanaalkan waraabka beeraha buulo bartille ee jubbaland marka waxaan rabnaa lixdaa kilomitir ee kanaalkaasi uu maraayo iyo intii kale oo la sii gaarsiin karaba inaan ka faa'iidaysanno oo aynaan ka dhiganin kanaal baa la soo geliyay waxaan u malaynayaa deegaankan hadda aan joogno intaas oo biyomareen oo kanaallo oo kala duwan ayaa hadda laga helayaa oo ku jira haddana waxaad moodaa sidii loogu talagalay ogamaynaan faa'iidaysanin waxaan rabaa marka kanaalkan wuu ka duwan yahay kuwii hore waxaan rabnaa inuu ka weynaado beer iyo labo cabitaan intaba inuu ka weynaado uu noqdo mashruuc weyn oo dadka deegaankan ku nool oo baaxadisa aad aragtaan oo intaasoo kilomitir hadda buuxa inay ka faa'iidaystaan oo ay ka baxaan bacaan xun iyo jeengadaha ay ku jiraan oo qaxootiga ah oo hay-ado wax laga sugo kanaalka waraabka beeraha deegaanada waqooyi ee cabirkiisu gaarayo lix kilomitir ayaa waxaa loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan dadka beeraleyda ee ku nool deegaanada waqooyi ee jubbaland